magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sameynaysay horumarro ballaadhan sida amniga oo lafdhawr u ah horumar kasta oo bulsho gaarayso kaabayaasha adeegyada bulshada sida dhismaha laamiyada oo muddo kadib markii ugu horreysay kismaayo yeelatay wax ka badan hal laami oo ah midii ka hartay dowladii hore ee dalka haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed ee faraweyne ayaa ku baaqay in la maalgashto magaalada islamarkaana kismaayo ay tahay magaalo la wada leeyahay waxaan u baahannahay waaynu ku jirnaa heerkii inaga tartankii gudaha oo aynu magaalooyinka soomaaliyeed kuwa tartamanahay waxaynu ku jirnaa tartan bulsho oo ah bulshada reer kismaayood inay isku tashato tartankaasi wuxuu u baahan yahay dadaal dheer wuxuu u baahan yahay karti wuxuu u baahan yahay is-aaminaad buu u baahan yahay waa idinka mahad celinayaa sida aad shaqada aqoonaysa waxaan u baahannahay kismaayo qurux badan waxaynu u baahannahay kismaayo nabad ah waxaynu u baahannahay kismaayo lagu wada nool yahay waxaynu u baahannahay kismaayo dawla ka shaqayso waxaynu u baahannahay kismaayo qof kasta oo soomaaliya u furan abcod u furay waxaynu u baahannahay kismaayo lamaal kasta oo dadku dhaqaalada ku aamina waxaynu u baahannahay kismaayo sharci ka shaqeeya kismaayadaasaynu horta u baahan inaan sabo waxaanan u baahnayn kismaayo qabyaaladeed waxaynu u baahnayn kismaayo kala sheegasho waxaynu u baahnayn kismaayo isku mashquulsan oo aan danaheeda ka fakarayn waxaynu ubaanaan u baahnayn kismaayo dadka lagu dulmiyo waxaynaan u baahnayn kismaayo dadku ausan wax soo saarka beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha dhaqane oo baagamoodo yahay ma baah intaasoo dhani waxay dib u dhigtaa nolosha bini aadamka reer kismaayoodow waxaan rabnaa inaynu dadaalno inaynu isu duubnaano inaynu meel wada aadno waxba ina tari mayso in derbiga intii la fadhiyo qofba au yahay kana waa reer hebel iyo kana waa reer hebel iyo kana waa reer hebel dunidu waxaa waa dhaafay dunidu dayixii baa la marayaa hawada saraa la marayaa teknolojiyad baa la soconaya nin walbana magaalada uu rabo uu degan yahay wuxuu rabaa inay ka qorx badaato magaalooyinka sidaa la adligeed saaka waxa weeye waxaan rabaa dadaalkaas inaan idinku idhaahdo idinkana mahad celiyo waxaan leeyahay intaas oo sii laba jibaar